bishan lixaad aan ku jiro waxaa dhacday dhacdo ka dhacday magaalada qardho xilli habeennimo ah dhacdadaasoo ku saabsanayd ciidanka booliiska puntland ee magaalada qardho ka howlgala iyo shacab degan magaaladaasi waxaan rabaa runtii inaan aan halkan ka sheego inaan anoo magacayga iyo magaca booliiska puntland ku hadlaya inaan cududaar ka bixiyo arintii ka dhacday boolisku ku kacay magaalada qardho xilli habeenimaah haddii ay dhacdo dhacdo booliiska waxaa laga maarmaana inuu qaado tallaabooyin waxaan rabaa tallaabadii ugu horreysay oo aan qaadnay waxay noqotay inaan guddi uu hogaaminayo taliya ku-xigeenka puntland taliyahayga jenaraal caydiid aan meesha u diro ay ka kooban yihiin waaxda baarista c i d da xafiiska ciidanka iyo xeraaliyaha ciidanka maxkamadda ciidanka qalabka sida tiam ay ka kooban yihiin inaan qardho u diro oo bal ku soo sameeya baaris kiiskii ka dhacay magaalada qardho baaris bay u tageen baaristiina way soo sameeyeen tallaabada xigtaahi waxay dib ugu soo noqdeen garowe maantay iyagoo riboodkii iyo warbixinadii wada tallaabada xigto oo aanu qaadnay waxay ahayd in aan shaqo ka joojin ku samayno labadii sarkaal saad ogtihiinba hawsha ka dhex muuqday oo kale ah taliya ku-xigeenka qaybta karkaar iyo taliyihii saldhigga bartamaha magaalada qardho aan ku samaynay shaqa joojin tallaabadaas iyaduna waa tallaabada ku xigtay aanu qaadnay